gudoomiye ku-xigeenka koowaad golo wakiilada jubbaland aadan khaliif yashir gadoomi kala fadhiga afaraad fadhishay tumiyone afaraad ee golo wakiilada dowlad goboleedka jubbaland weliba kale fadhigan ay ahaayeen haanayo xaadiran soddon iyo nin sagaal mudan ajantigiiha ay dhegeysadoo ku warbixinta guddigii lanhilsari arrimooyinka barakacyaalka iyo kororka maciishada tumanka balan lamagadhawi guddiga weliba iyo ajiyadiyana warbixinooyinka iyo ku diyaareen xaalado ku jara ganacsiga iyonay barakacyaalka inaan warbixinta keennay ahayd hadda waxay u taallaa baarlamaanka iyo guddoonka wixii laga yeeli lahaa iyo qaabkii loo baakeyn lahaa laakiin dhifrensaha jira ugu weyn shidaalka waan ugu qaalisanahay dalka kortadana waan ugu qaalisanahay biyahana waan ugu qaalisanahay diyaaradahan ugu qaalisanahay sidoo kale waxaa jira mudana guddoomiye nimanka korontada iskale inay fiiriyaan dhisaynka guriga u dhisan yahay hadduu gurigaa uu yahay guri qurux badan oo isleeyihiin nin lacag la adeegi kara lacagta waa lagu badiyaa taasna waan aragnay waan ogaanay shirkadaha ma kala reebayna labada shirkadoodba hadduu gurigaaga qufuran yahay ood ka maqan tahayna waa lacag way kugu soconi dhisaynka gurigana waa la fiirinayaa aydna waa qorsho ay sameeyeen wey waxaa kaloo jira mino guddoomiyo oo intaas dheeree cuntada dhacday cuntada dhacday cabitaanada dhacay ee nimanka shirkadaha ama kambaniyaasha ay keenayaan waxaa jiro cabitaano dhacay baa jiro oo dadka laga iibiyo waxaa jiro raashiin badda ku soo qoyey markii magaalada la keenana jawaanada loo bedelo la qallajiyo way jiraan sokorta burka bariiska arrintaadna mudana guddoomiye way jirtaa waa arrin caafimaad darrada bulshada qayb ka ah
waxaan rabaa inaan golaha shacabka u soo jeediyo marka ay isla gartaan in ay waxaasu dheeraad ku yihiin dadka deegaankan deggan oo barlamaankaani mas-uulka ka yahay waxaan barlamaanka u soo jeedinahayaa inay arrintaasi xukuumadda la wadaagaan ku barayshar-gareeyaan kula xisaabtamaan sababahaas ay xukuumadda ka jawaabto gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee golo wakiilada jubbaland aadan khaliif xaaji yuusuf weliba uu sheegaya in golo la horsheeno doono wasaarado shaqada kale arrimo ganacsiga iyonay barakacyaalka si kasta ha noqoto riboort fiican bay keeneen guddiyadu haddii alla idmo guddiga joogtada ah ayaan iskula noqonaynaa waxyaabaha aan aada uga sarreyno gobollada kale haddii alla idmo waxaan u yeeraynaa wasaaradaha ku shaqada leh wasaaradda muxuu ahaa korontada iyo biyaha haddii ay daawooyin iyo cunno iyo waxay yihiin wasaaradda caafimaadka haddii alla idmo waa ka howlgelaynaa wixii ka soo baxana baarlamaanka ayaan kula soo noqonaynaa haddii alla idmo waxaan rajaynayaa maanta intaas inuu noogu egyahay shirku aad baad u mahadsantihiin waana xiranaynaa shirka waa noo xiraya